muuqaalka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington dowladda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay qabqabatay xubno muhiim ah oo ka tirsan amniyaadka al-shabaab howlgal laba maalmood ka hor ka dhacay magaalada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose dowladdu waxay sheegtay in laba sarkaal oo muhiim ah lagu soo qabtay howlgalladan sidoo kale waxay dowladdu sheegtay in howlgallo ay ka dhaceen magaalada muqdisho haruun macruuf ayaa qadka teleefonka ee muqdisho kula xiriiray wasiir ku-xigeenka amniga ibraahim isaaq yarow
howlgaladaas marka waxyaabaha ka soo baxay waxaa ka mid a dad oo waxaan soo qabqabanay shabaabkii muxuu ahay cadowga ahaa ee la yaqaanay ay ka mid yihiin rag muxuu ahay howlgallo hadda ka hor dad badan ku halligmeen oo labada kun iyo sagaalkii tusaale ahaan kii xalan lagu qaaday oo ay saraakiil amisom iyo saraakiil dawladdaba ay ku geeriyoodeen dad ka qeyb qaatay oo muxuu ahay abaabulkeedii iyo diyaarinteeda ka qeyb qaatay baa kamid ahaa oon soo qabanay waxaa kamid ahaa nin lasoo qabtay isaga oo miino dhigahaya oo rumuudkii haysta oo muxuu ahay hub nidaam casri ah loo dhigaayo gantaal oo muxuu ahay runtii afka wax looga xiraayo oo qaab cusub oo hadda yimid way gantaal oo keligiis xabadii keligeeda intii la qaabeeyo la tuuraayo way oo sidii gantaal lasoo tuuray camal ah nin samaynaayo oo gacanta kula jira oo gantaalkiina tuuray oo markuu gantaalka qarxay dadka uuladan lahaana uu la gafay ayaa la arkay waa lasoo qabtay shacabkaa tilmaamay ragga waxyaabahaas ayaa kamid ahaa guli waaweyn baan ka gaarnay howlgal waxaa jira aan ka fulinay meesha la yidhaahdo inta udhexaysa ceelasha biyaha iyo ex control afgooye inta udhexaysa ayaa howlgal aan ka fulinay waxaan kusoo qabanay shabaabkii iyo raggii dad hubaysan iyo qoryahoodii iyo gawaari laba gaari oo muxuu ay ku howlgelayeen rasaas badan bay soo rideen waa lasoo qabtay iyagoo dagaalamaya ciidamada ku guulaysteen waxa aan la yaabnay oo aan kasoo qabanay waxaa kamid ahaa xabsi mobile ah oo la guurguura oo la qaadi karo biro adag oo si xooga la isugu xiray oo shabaq ah oo muxuu ahay la qaadi karo marka rabo gaari la saari karo wa waa gata meel duura u yaalo ayaa ayaa muxuu ahay dad badan oo ay ku xirxiraan ay ugu talagaleen ayaan muxuua kusoo qabanay iyo hubkaas iyo gawaaridaas kuwaasaa kamid ah dadkii baan maanta soo bandhigaynay oo howlgalada muxuua runtii oo aan samaynaynay aan kusoo qabqabanay iyo qalabkii combyuteradii oo muxuu ahay aan ka ka keennay qoryooley oo runtii macalimiintii dadka maskaxda ka bedelaysay ciyaalka yaryar dadkii bedelayay oo u diyaarinayay ilaa ay ka weynaadaan maskaxda sidii waalidkooda ay u nici lahaayeen kamid a casharada ay siiyaan waayay casharadii iyaga ahaa combyuterkii lagu diyaariyey iyo dadka markay qaan gaaraan habka loo howlgeliyo dadkii barayay macalinkii baan soo qabanay iyo combyuterkii oo daatadii dhan ay ku jirto waayahay marka wasiir qofkan aad soo qabateen ee weerarkaas labada kun iyo sagaalkii bishii sebtembar garoonka xalane lagu qaaday ku lug lahaa ma qofkii qorsheeyeyba mise qaybinbuu ku lahaa weerarkaas wuxuu ka mid ahaa raggii muxuu ah farsamo yaqaanada ahaa oo habka loo fuliyey iyo habka loo fulin lahaa iyo diyaarintiisa iyo walaxda iyo gaariga laftigiisa muxuu ah habka u n gaari u eg looga soo dhigayo iyo nooca gaariga aan muxuu ah lagu tuhmeyn inay shabaab leeyihiin dadka caqligaasi ka qayb qaatay oo wax ka diyaariyey buu ka mid ahaa waa gartay ugu waaweyn waaya qofkaas iyo qof kan kale ee aad tiri maxaan ku yidhahdaa combyuter ayaa waxaa ku jiray macluumaadka iyo qaabka wax loo tababaro isku isku mid miyaa labadaas qof mise waa laba qof oo kala duwan waa laba qof oo kala duwan aan shuqul isku lahayn isku mid ma ah waa gartay marka dabcan baaritaan baad wadaan ma joogtaan heer aad dadka ugu soo bandhigtaan raggaasi kuwa ay yihiin magacyadooda aad ugu soo bandhigtaan ma joogtaan xilligan aad baan ugu dhownahay waxaa noo socota maxaa la dhahayay baaritaan noocyo badan buu baaritaanada leeyahay nooca muxuu ahay waxaa jira faa'iidada leh oo dadka u roon oo waxyaabo khatar ah iyo waxyaabo khatar noqon kara meelaha aan la malayn karin ka socon kara ay xogta ka hayaan ayaa muxuu ahay sheekadu maraysaa markii muxuu ahay ay soo gabagabowdo waxaan soo bandhigi doonaa haddii la yirahdo natiijooyinka oo dhan iyo dadkan laftigooda waxa ay yihiin iyo waxaa loo yaqaana inaan soo bandhigno dadku waxawaaye magacyo badan baa loo yaqaana magacyoay isticmaalayaan intaas nin walba inta magaca u isticmaalaya hataa waa soo bandhigayna haddii ilaha yidhahdo waa gartay maxaan ku idhahdaa dadkan aad qabateen darajada ay ka hayeen al-shabaab halkay gaadhsiisan tahay ma dad sare ahaayeen ma saraakiil dhexey ahaayeen ma saraakiil hoose ahaayeen saraakiil muxuu ahay farsamo yaqaano ah oo aada u sarsareysa sidiiba macalinkan hadda lagu sheegayo howl adag buu dhinaca qoryooley ka hayay ninka u suurageliyey waaye sida dhaqaale loogu abuuro ay ku dagaalamaan shabaabka loogu abuuro sida muxuuha human resource loogu diyaariyo dad muxuuha yaryar oo la khaldayo loogu diyaariyo nin qaabishan oo yacni qayb dhan haya ayuu ahaa marka jug weynu ku dhacday weeye waxay qoryoolay meelahaas ay ugu samri la-yihiinna waxa waaye hadda laftigeeday muxuu ahay shartooda aan aan sahlanayn inkastoo la bacsanayo oo la daba joogo ciidamada ay aada ugu diyaar garoobeen waa meesha dhaqaalaha iyo muxuu aha waxyaabaha ay ku dhaqdhaqaaqaan ay ka keenayaan ninkii abuurayay waay waxa ah oo hawshaas aan taargetka uga dhiganay oo ciidamada ay halkaas u aadeen xoogga u saareen ciidamada meesha keliya ee n ciidanka howlgalka nabadda gudaha aan u dirnay wey inay kasoo sameeyaan sababtuna waxay ahayd macluumaadkaas oon haynay darteed waa gartay guud ahaan dadkaad soo qabateen tiradooda waa imisa dadka aan soo qabanay qeyba isugu jiraan inta howlgal oo lasoo qabtay la qabtay aan kuu sheegayo oo saddex iyo tobanka ah bishan gudaheeda aan ku qabanay midka ugu yar baa shan qof lagu qabtay marka waa waad dareemi kartaa tirada dadka inay aada u bahalkaysan tahay oo dad luhuba ah oo shabaabnimadooda ay caddaayaheen runtii dadka anaga hab ma rabno inaan dad iska hayno markiiba waxaan ka dhignay habka baaridda ayaa waxaan ka dhignay hab deg deg ah oo runtii sidii qofkii oo shaki shaki un ah hataa oona caddayn rasmiya loo haynin hataa markiiba waa iska sii daynaa maxaa yeelay dadka lahubo ayaa ka tiro badan oo sharta iyo dhibaatada ka shaqaynaya ayaa ka tiro badan shaqada aada baaxad u leh
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka amniga dowladda soomaaliya ibraahim istaaq yarow oo qodka taleefonka magaalada muqdisho ugu warramayay harun macruuf oo washington jooga